أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wasiir ka tirsan kooxda riddada oo xaqiijiyey in shirarkii fashilmay ee ay garwadeenka ka ahayd dowladda riddada turkiga loogu gogol xaaray heshiisyo kale oo badda soomaaliya lagu siinayo xabashida etoobiya faahfaahino dheeraad ah oo laga helayo khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar qoshaysan oo mujaahidiintu ka fuliyeen deegaan hoostaga degmada ceeldheer ee bartamaha dalka soomaaliya wilaayada jubbada dhexe oo mashruuc dhanka kobcinta xoolaha ah u samaysay qaar ka mid ah xoolodhaqatada ku nool degmada saragle ee wilaayadaas dowladaha ku midaysan tabantaabada nidaamka riddada ee muqdisho oo war ka soo saaray kulal ay ku yeesheen magaalada washington ee dalka maraykanka wejiga labaad ee axmalada irshaad ulummaha ilaa sabiil irshaad oo si dardar leh kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada jubbada hoose والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
intaas aad maqsheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka fiidnimo oo kooban haatan iyagoo fisan wasiir ka tirsan kooxda riddada ayaa xaqiijiyey in shirarkii fashilmay ee ay garwadeenka ka ahayd dowladda riddada turkiga loogu golaxaarayay heshiisyo kale oo badda soomaaliya lagu siinayo xabashida etoobiya warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan wareysi uu bixiyey wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha ee kooxda riddada soomaaliya ayuu ku xaqiijiyey in dowladiisu ay bad la doonaysa xabishida itoobiya shirarka soconayana ay yihiin kuwo qayb ka ah xaqiijinta arrintaas murtad cali balaag ayaa wareysigiisa ku xaqiijiyey in shirarka ay garwadeenka ka ahayd turkiga ay yihiin kuwo la doonaya in lagu xaqiijiyo laba arrin kuwaas oo kale ah in itoobiya ay ka laabato heshiiskii muuse biixi badda ugu saxiixay iyo in itoobiya la siiyo dekado kale oo qayb ka ah kheyraadka ummadda soomaaliyeed arrinta eh, maanta dhex taala etoobiya iyo soomaaliya waa laba arrin oo u baahan in, in la kala qaado waa arrin horta xadgudub marka hore kaas waxaan u baahnaa in la xaliyo ka labaad waa dalabka ama baahida etoobiya ee u qabta inay ay hesho bad ay isticmaasho De- adduunyadu wadamada land locatka shuruuc ay maraan baa jira oo layidhaha ancros oo xeer caalami ah marka anigu xeerarkaas caalamiga in lagu dhaqmo diyaar ayaan u nahay dalka soomaaliyana dee in dekada eh, bad- badda africa ugu dheer buu leeyahay marka in dal- in baddaas dheer ay siyaabo kala duwan looga faa'iidaysto oo ay dekado badan laga sameeyo etoobiya ay isticmaasho dee danaha soomaalida ayay- ayay ku jirtaa marka marka labada arrin in la kala qaado ayaa muhiim u ah Eh, shirarka hadda socdana waxay ku salaysan yihiin sida t- tan hore loogu gudbi lahaa marka hore xalka koowaad waa marka hore xiriirka in dib loogu celiyo heerkii uu taagnaa bishii desembar soddon iyo koodeedii oo ah laba dal oo is aqoonsan is aaminsan saaxiiba ah trust ka dhex taalo xiriirkooda caadi yahay marka lagu soo celiyo kadib ayaa laga hadli karaa arrinta dekadaha murtad cali balaag ayaa dhanka kale walaac ka muujiyey hubka tirabeelka ah ee ay xabishidu soo gelisay soomaaliya wuxuu sheegay in hubkaasi u gacan galay qaar ka mida maamul goboleedyada iyo dad shacab ah hub aan ku jirin gacmihii loogu talagalay markastaba dhibaato ayuu leeyahay waa nasiib darro in etoobiya ay hub noocaas oo kale fara badan dalkeena uu- ay soo geliso xilliga hadda aan ognahay caqabadaha labada dalba haysta dhibaato ayaan u aragnaa hub aan dowladda soomaaliyeed gacanteeda soo gelin ee gelaya gacmo aanan munaasib ahayn inuu dalka dhibaato ku yahay golaha wasiirada ayaan dhibada sharci buu ka soo saaray marka waxaan rajaynaynaa in dadka maamulada soomaalida ay qayb ka noqon doonaan ilaalinta sharcigaas kooxda riddada soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada shaadala darrada ah ee gaaladu ay ka dhisatay gudaha dalka soomaaliya ayaa gebi ahaantooda ah kuwo u taagan in danaha gaalada ay uga fuliyaan gudaha dalka soomaaliya faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar qorshaysan oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaan hoostaga degmada ceeldheer ee bartamaha dalka soomaaliya faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen yaasir maxamed
waxaa sii kordhaya khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar dhabagal ah oo shalay ciidamada mujaahidiintu ay agagaarka deegaanka waniile ee hoostaga degmada caldheer ee wilaayada galgaduud ugu dhigeen maleeshiyaad murtadiin ah dhimashada maleeshiyaadka ridada ee kamiinka loo dhigay ayaa gaaray saddex iyo toban murtad oo sideed ka mid ah meydadkooda iyo hubkoodii murtadiintu kaga carareen goobtii uu ka dhacay weerarkaasi dhabagalka ah sidoo kale kamiinkii shalay ka dhacay duleedka degmada caldheer waxaa ku dhaawacmay lix iyo labaatan murtad iyadoona maalintii labaad meydadka murtadiintu ay daadsan yihiin goobtii shalay kamiinku ka dhacay dhanka wilaayada shabeellada hoose ee koonfurta dalka soomaaliya waxay ciidamada mujaahidiintu saaka aroortii dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta afrikaanta ee deegaanka namar lixdan sidoo kale shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay sideed qarax la beegsadeen kolonyo ka tirsan kufaarta afrikaanta oo ku socdaalayay inta u dhexaysa deegaanada buufow iyo namar lixdan khasaaro badan oo bakhti iyo dhaawac ah ayaa jira diyaarad herokobtar ah ayaa kusoo degtay goobta qaraxyadu ka dhaceen waxayna daabuleen askartii bakhtiga iyo dhaawaca ku noqday weerarkaasi isla shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu weerareen isbaaro maleeshiyaadka ridada u tiilay tuulada doon oo suuray oo u dhow degmada afgooye maleeshiyaadka murtadiinta ayaa isaga cararay goobta kadib markii rasaastu bilaabatay dhimashadu waa lix askari oo murtadiin ah qaniimaduna waa qoray beeka imah iyo rasaas howlgalladani khasaaraha culus lagu gaarsiiyey murtadiinta ee ka kala dhacay wilaayaadka galguduud iyo shabeellada hoose waxay muujinayaan dhiigbaxa xooggan ee ku socda cadowga allah ee duulaanka shareecala dirarkaha kusoo qaaday wilaayaadka islaamiga wilaayada jubbada dhexe ayaa mashruuc dhanka kobcinta xoolaha ah u sameysay qaar ka mid ah xoola dhaqatada ku nool degmada saragle ee wilaayadaas cuthmaan axmed duubo ayaa inoo faahfaahinayaa sakada oo qayb ka ah tiirarka islaamka ayaa dhinaca kale waxa ay qayb ka tahay ilaha dhaqaalaha muslimiinta iyadoo shareecaduna ay amartay in laga qaado dadka xoolaha leh laguna celiyo foqorada masaakiinta iyo dadka kale ee lagu xusay aayaad ka mid ah qur-aanka kariimka dhowaan degmooyinka lagu maamulo shareecada islaamka ee wilaayaadka islaamiga ayaa laga qeybiyey sakada nimcooleyda waxaana ka faa'iidaystay boqolaal ka mid ah dadkii u baahnaa in la siiyo sakada dhinaca kale wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe waxa ay bilowday weji kale oo ka qayb qaadanaya kubcinta amaba in xoolo la siiyo dadka ku nool dhulka baadiyaha ah si ay u dhaqdaan ayna ugu mid noqdaan kuwa laga qaadayo sakada sannadaha soo socda degmada salagle dhowaan in ka badan boqol neef oo ari ah ayaa la siiyey ilaa iyo saddex ka mid ah dadka ku nool degmadaasi kuwaas oo loo gartay in la siiyo xoolahaasi warbaahinta islaamiga ah ee landalos waxa uu suurto gashay inay waraysato dadkii la siiyey xoolaha kubcinta ah magacayga waa cabdulaahi sugow buulle waxaan joogaa degmada saragle soddon iyo shan neef oo ari abaa la siiyey anoo aada ugu qanacsan oo ku faraxsan mujaahidiinta ayaa igu wareejisay marka makabka sakawaadka marka allaha barakeeyo guul iyo garba allaha siiyo anigana allaha ii siyaadiyo baxuu diinraade meelaani jeey salagle waay maxad ilaahay iskule ciida geekan farhadsane odaya ahaa arday lixdan waa tiriyahaay waayahay xoolaha lagu siiyey noocooda noo sheeg iyo intay leegihiin tiradooda tiradooda maxaa waaye soddon iyo shan neef oo erin ah dagaalaysada awlaado ka korsado ana hoolo dhagato eh oo baadiye eh yaa xamaala magaalashooda ma ihi soddon iyo shan neef oo arigan waa laga siiyey mujaahidiinta ay siisay maanta alxamdulilah waa faraxsanahay waxaa lagu siiyey inaan dhagaalayo ani aan ku noolo masaakin oo iskanausunba ahaay hoolo yar baan ahay markay ay bataan haddana in ani zaki ka bixiyo masaakiin kale ani inaan siyaaran haddana ayaa la ii siiyey mar kale dadkaasi ayaa cabiray dareenkooda farxadeed iyo xoolihii la siiyey gurigeyba lagu imaaday cid kale i wartana ma jirto cidan ba i wartay oo muslimiinta mahadaas ilaahay ba iskule mujaahidiinta iskule keliya waxaa istaaganahay hoolad ma haysid wax yaro camal meel tan iyo tan nafta camal meelahaas ma haysid ayagoo xeradeedii iigu imaaday oo waxaan qabiil iyo hadduu ari kuu jibinayo qows iyo ugaas iyo midna uusan isoo qorin maktabka sawaadka uu fadhigeygii igu imaaday hadduu alla kuu diibinayay minaha dantaydii iyo tabartaydana ligu soo qora marka aad baan ugu faraxsanahay ducadaana insha allah waan u waan u farahayaa marka anigana waxay gacantayda gale allah ii barakeey sida uu ii sheegay waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe degmooyinka kale ee gobolka ayaa lagu wadaa in mashruucan kobcinta laga sameeyo iyadoona ay arrintaasi qayb ka tahay dhaqaalu abuuris ku saabsan dadka xoolo dhaqatada ah kuwaasoo iyagana kusoo biiraya dadka xoolaha leh waxaana la filayaa in xoolaha la siiyey ay u gaaraan nisaabka sakada sidaasna ay ugu baxaan baahidii ahayd inay qaataan sakada beddelkeedana iyaga laga qaado dowladaha ku midaysan tabantaabada nidaamka ridada ah ee muqdisho ayaa war ka soo saaray kulan ay ku yeesheen magaalada washington ee dalka maraykanka warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen eliyaas cabdulaahi xilli marxaladdii ugu liidatay ay ku jirta kooxda riddada soomaaliya ayaa magaalada washington ee caasimadda waddanka maraykanka waxaa kulan ku yeeshay dowladaha gaalada ee tabantaabiya nidaamka riddada ah ee ay gaaladu ka dhisteen waddankan muslimka ah ee soomaaliya xukuumadaha loogu yeero kuwayntoo ah kuwa bixiya kaalmada la siiya nidaamka xasan sheekh maxamuud ayaa bayaan ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in mas-uuliyiin ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ay kala hadleen xaaladda ay ku sugan yihiin ee kala guurka ah dowladahaas waxaa qayb ka ah maraykanka qatar turkiga imaaraadka carabta iyo ingiriiska waxayna si gaar ah walaac uga muujiyeen xiisadda ka taagan gobolka oo ay sheegeen inay wiiqayso dagaalka ay kula jiraan islaamka iyo ehelkiisa oo ay huwiyeen magaca la dagaalanka argagixisada waxaa bayaanka si gaar ah looga hadlay khilaafka u dhexeeya xukuumadaha filla soomaaliya iyo adis ababa taasoo ay sheegeen inay saameyn ku yeelan doonto howlgalka cusub ee ay doonayaan in dalkan ay kaga dhawaaqaan bilowga sannadka cusub ee laba kun shan iyo labaatan xaalad jahawareer ah ayaa haraysay nidaamka kufriga ah ee isku soo bahaysay la dagaalanka muslimiinta ee mandiqada geeskan afrika waxaana hadda hubantay la'aan wajahaya mustaqbalka dagaalka shahaadala dirirnimo ee ka dhanka ah shareecada rabbi wejiga labaad ee xamlada irshaad ulumah ilaa sabiili rashaad ayaa si dardar leh kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada jubbada hoose walaalkeen bashiir muxidiin abuayman ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya laba toddobaad ayaa laga joogaa markii maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose uu ku dhawaaqay wejiga labaad ee tanfiidka xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad taasoo ay ka sii horeysay qaybtii koowaad oo ahayd dhinaca wacyigelinta degmooyinka jamaame iyo kamsuuma weli waxaa howlgalka tanfiidka ka wada ciidamo gaar ah oo suulinaya xumaanta wanaaggana faraya dadka kuwaasoo ay barbar socdaan culimaauddiin dhankooda bulshada uga digaya xumaha macruufkana faraya dhinaca degmada jamaame deegaanada tanfiidku ay gaareen waxaa ka mid ah sabca asharaaf naftaaquur bandarjadiid bangeeni cadaadgeri beleduraxma iyo buulabacaad dhanka degmada kamsuuma waxaa laga howlgalay deegaanada kale ah mashaqo booriini buulayaaq migwa muuse makuwa jurwa burgaan beledulamiin iyo deegaanka sabatuuni ciidankan ayaa si gaara u beegsanaya dhallinyarada xidhan saraawiisha isbaalka ama kuwa ku dheggan dharka dadka timahooda u jaran yahay fooda ama jeegada garxiirka iyo shakhsiyaadka isticmaala waxyaabaha maanka dooriya iyadoona dhanka dumarka ay beegsanayaan gabdhaha xidhan dharka khafiifka ama ambareelaha taleefanada waaweyn sidoo kale waxay ciidankan si gaara u beegsanayaan waxyaabaha dhacay ee lagu iibiyo meheradaha ganacsi ee ku yaala deegaanada hoosaga degmooyinka jamaame iyo kamsuuma shalay oo jimco ahayd fagaaraha isgooska shareecada ee degmada kamsuuma waxaa isugu yimid dadweyne aad u fara badan oo ka kala yimid xaafadaha degmada kamsuuma iyo deegaanada hoostaga halkaas oo lagu gubayay agabe kala duwan sida waxyaabihii mamnuucaadka ahaa ee kal hore laga wacyigeliyey bulshada iyo muqaadaraad tiro badan qaar ka mid ah salaadiintii waxgaradka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa fagaaraha kala hadlay dadkii halkaasi isugu yimid annaga haddaan nahay macnaa odayaasha dhaqanka gaar ahaan jubba sufla aad baan ugu faraxsan nahay ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala walaalihii shaqadaan qabtayna waan ugu mahad celinaynaa dadaalkaad bixiseen ilaahay subxaana wa tacaala miisaankiina xasanaadka allah idinkugu kabo dadka muslimiinta waxaan leey waad arkaysaan waxyaalaha meesha yaallo insha allahu tacaala halkaasaana lagu tanfiidinaya idinkoo arkayo ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala waxaan leenahay marka dadka muslimiinta arrinka ha ka istaagaan ha ka digtoonaadaan waad ujeediin waxaa meesha ka dhacayo insha allah wax oo indhaha ku qabowsadaan qalbigoona ku nuuran waayo maxaa yeele dheh marka horeba ilahi subxaana wa tacaala wuxuu naga xaramay oo ilaahay diida ahayd haddana waxaa u istaagay oo ka dhiidiyey mujaahidiinta maantana waad ujeediin ninkii ku qanci lahay ninkii wadan lahaybu nimankaa ragga ah ilahay ha barakeeyo irshaad alumma ilaa sabiili rashaad shaqo aada u weyn bay qabteen wayna kaafiyeen waana ku faraxsannahay odayaalka jubbada hoose waxaan ku faraxsannahay tanfiid waxyaabaha insha allah lasoo qabto xumaantane jidkaasaa la marnaa insha allahu tacaala allahu akbar allahu akbar allahu akbar
ciidanka xisbada al amru bilmacruuf wannahyi canilmunkar ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ee loo xil saaray mas-uuliyadda fulinta qodobadii ka soo baxay xamladii irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ayaa si habsamilo u wada howsha tanfiidka marka laga soo tago beegsashada mamnuucaadka sidoo kale waxay ciidankan kontaroole ay dhigtaan waddooyinka gobolka iyaga oo hubiya gaadiidka iyo waxyaabaha ay wilaayada jubbada hoose soo geliyaan taas oo kaalin weyn ka qaadanaysa tanfiidka wejiga labaad ee xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad mahadsaned bashiira warkii fiidnimo ee caawala dhegaystayaal waa naga intaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh